Inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa leh dhaqanno iyo xeerar soo jireen ah kuwaas oo ay ku xaliyaan khilaafaadka dhexdooda ka dhaca, waxaana ka mid ah cadaalad ku dhisan sulxa oo bulshada ku xalisa khilaafaadka dhexdeeda ka dhaca. Guddoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay cadaaladda ku dhisan sulxa, isagoo bulshada ugu baaqay inay cashir ahaan u bartaan.
waxaan isleeyahayna waa wax loo baahnaa in concept laga haysto cadaaladda ku dhisan sulx inaanu fahanno waa ku dhaqannaa oo runtii laguma cusbo laakiin cashar ahaan dadka inay u bartaan waa wax loo baahan yahay cadaaladda ku dhisan sulx marka la leeyahay dabcan waxaa loola jeedaa waxaa u maleynayaa ka ab ka ab waa culture ay soomaalidu soo isticmaasho laakiin ayadoo ah without eh, eh, document ama agreement wax la kala sise- la seexanaya ayadoon ahayn bay dadka orally heshiis u gaaraan marka berri ka maalin marka wixii la isku qabsado waxaa la yidhaha xeerkaasaan lehenay xeerkaas waagaasaan la jir laakiin wax documenti oo reference ah oo la kala seexday oo qodobaysan oo cashraysan ama constitution qodob eh, qaabilsanna maysan jirin marka waxaan isleeyahay waa waxa lagu soo caanamaalay ilaa iminkana waa ku dhaqanaa odayaashaan meesha fadhiyo waa geed fadhi waxay mar walba wax ku xaliyaanna waa arinta iyada kheyr laa siiyo waana wax jiri doona wey laakiin iyadoo si cilmiyeysan in loo sii baro weeyaan baa isleeyahay casharaan loo baro marka laakiin waxaan ku dhaqanno oo lagu shaqeey weeyaan Een, marka qaarna sulx ma ahee waaba cadaalad wey marka qaar oo waxoo dhan shaqada la qabanayo sulx ma wada aha laakiin qaar cadaalad oo gar ah oo laga garnaqay oo laga garaabay weeyaan waxayna timaadaa marka ay laba j- reer isqabtaan ama xitaa ugu yaraan qoyska marka isqabtaan marka qaar waxaa la- haddii ay familka qoyska isqabtaan laftigooda haddii xitaa uu ninka qaldan yahay ama gabadha qaldan tahay qoyska sulax markaas wuu imaanaya ilaa wixii jir runta lagama sheegaye iyadoo la ilaalinayo ina gurigaas inuusan dumin laga fiirinayo in sulux lagu xaliyo waxyaabahaasoo kaleetaa ka mid ah sulaxa